Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar ayaa kormeeray tuulada Raaqayle oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle halkaasi oo kol hore uu fatahaad ka sameeyay webiga Shabeelle gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa Radio Isnay kaga warbixiyey waxyaabaha halkaasi ay kusoo arkeen isagoo xusay in xaalad adag ay wajahayaan dadka ku dhaqan tuulada Raaqayle ee hoostagta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hiirshabelle waxaana ugu baaqay hay-adaha iyo qaybaha kala duwan ee bulshada in ay u gurmadaan dadka tuulada Raaqayle ee ay fatahaadu saameysay wuxuu sidoo kale digniin u diray dadka degan jiinka webiga wuxuuna sheegay in webiga Shabeelle haatan uu wada biyo aad u fara badan isla markaana ay suuragal tahay in gobo kale uu ka fataho xaqiiqdii maanta waxaan soo booqanay amba aan kormeer ku tagnay ee tuulada raqayle tuulada raqayle waxay biyihii ku socdaan amba boqdaas ay fakatay maalintii uu soonka ahay labo waxay ku beeganeed aan qiyaasa ee afar iyo labaatankii qiyaasta marka xaqiiqdii meeshaas waxaa ka jira dhibaatooyin fara badan Be- ee, boqdaasi waxay galaafatay beero ku dhowaad ilaa afar kun oo hektar ay ku yaaleen dalagga noocyadiisa kala duwan dadka deegaankana waxay noo sheegeen inay maara ka waayeen xaqiiqdii annaga maanta ka maamul gobol ahaan waan tagnay ee, dadkiina waan iskugu yeernay waxaana rajaynaynaa insha allah inaan wax laga qaban doono waxaan baaq u diraynaa marka dhammaan hay-adaha maxalliga iyo kuwa dowliga inay waxaan ku irahdaa arrinkaasi wax ka qabtaan dadkaas dhibaatada haysa ciddii u geyn karta maras marakaneecooyinka iyo agabyihii kale ay u baahan yihiin amba in ay tagaan ay soo ogaadaan xaaladda dhabta ah ee ka jirta meeshaas maxaa yeelay waa dareemi kartaa dad tuuladoodii meel ku dhow biyo ay ka baxeen dhibaatada haysan karta oo dalagoodii ku waayey ka maamul gobol ahaan annaga laftirka gacnaha kama laaban doono waana qorsheynaynaa maalmaha soo socda hadduu ilaah yidhaah in si dhow aan wax ugu qaban doono annagoo diyaarinayna hadda tuulooyinka ku hareereysan maadaama hadda biyihii aysan ku ekaaneyn raqayle ay usii gudbi doonaan ilaa iyo dhul kaloo fara badan marka cid walba oo wax ku qabanaysana waxaan leenahay inay meesha tagta ay indheheeda kusoo aragta ayaan rajeynayna aadaa umahadsanta xaqiiqdii dadka hareeraha webiga degan waa dareemi karaa laftirkood ee webiga sanadkan biyo xoog lahaa saaran ilaahay ummadda ha ka censho annagana waxaan da- waxaan ku dadaali doonaa in yacni dadkaasi aysan biyihii gaarin horena hadda hay-adda faa wax ugu qabatay boqolkiiba sagaashan inta badan wax waa laga qabtay inta dhiman waxaan rajaynaynaa hadda haddii wax laga qaban waayna maxilliga oo roobka laga baxa in wax laga qabto meelaha b- oo ka jilicsan yahay wax laga qabto Ee, dadka bowiga jinkiisa waxaan ugu baaqaynaa inay tahay taxadir gooni ay yeeshaan saacad walba dhibaataa ku imaan karta inay ayaga laftirkooda fool jignaadaan aan ugu baaqaynaa